bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illaahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaan bogaadin iyo hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda reer somalilan gudaha iyo dibaddaba jooga ee ka qayb qaatay inay suurtagal ka noqoto diwaangelintu somalilan waad ogtihiinoo diwaangelintu qiimaha ay noo leedahay ee waddankan somalilan u leedahay aada iyo aad baynu uga dhalisannahay waa number one ee waxa weeye diwaangelintu waxay noo soo dhawaynaysay in adduunweynuhu ilgooniyay nagu eegaan oo ay arkaan waddan deggan oo adduunweynaha la shaan qaadaya oo wax badan qabsaday inaynu nahay bay halkaa ka arkayaan waxay noo soo dhawaynaysay sida runta ah aqoonsiga waayo waddano badan oo adduunyada maanta ka mid ah gaar ahaan afrika iyo mandaqadan aynu degannahay ayayna ka dhicin arrimo caynkani adduunyadu maanta waxay ku tilmaamaysaa diwaangelintani noo qabsoontay ee ka qabsoontay lixdii gobol ee somalilan ay ka koobnayd arrin mucjiso ah ayay adduunyadu u arkaysaa waayo waa mucjiso waddan adduunyadan laga aqoonsan oo miisaaniyadiisa marka la sheegayo aada og tihiin inta ay tahay cashuur soo ururintiisu inta ay tahay aada og tihiin oo maanta aynu ku dultashanayno neefkeennii ayaa maanta diwaangelintaa hirgeliyey waxaa dad badan ay islahaayeen suurtagal maaha laakiin waxaa laga dhigay suurtagal sida runtaana hormuud waxa u ah oo magacaasi inkastoo somalilan dhammaantood muwaadiniin somalilan gudaha iyo dibadba ay wada leeyihiin xisbiyada qaranku ay leeyihiin komishkiya hay-aduhu ay leeyihiin hadna xisbiga hadna xukuumadda oo ku dhacaa yeelatay brogaraamkaa yeelatay la timaado inay suurto geliso waxay dadku ku tilmaami jireen inayna suurtagal ahayn ta labaad diwaangelintu waxay noo suurtogelinaysaa oo qiimo weyn noogu fadhidaa inay dhacdo doorasho xaq ah oo xalaal ah waayo sidaad ogtihiin adduunyada dadku marka ay doorashooyinka u dareerayaan waxa ay tagaan bolling stations lasii cayimay oo magacoogu yaallo kula goobtaa intay tagaan ayay ka codeeyaan dadku maanta wixii la odhan jiray waa ku shubasho iyo waa lagu soo shubtay iyo maxaanku dhaha double voting ayaa la samayn doonaa waxaanu doonaya inaynu ka gelgelanno oynu ka baxno oynu u dareerno doorasho xaqa oo xalaalay inay dhacdo tii horeba doorasho xaqa oo xalaalay ahayd laakiin tan adduunweynaha inaynu kula jaan qaadno oynu tusno inay jeeshnis cayiman oo ninku markuu meeshaa tegaya ama inantu ama inanku magaciisu yaallo oo ruux kale uuna halkaa ka codayn karin inta la isla gartay mooye kula horta waxa weeyaan waxyaalihii aynu ka lahayn diwaangelinta wax badan oo fara badan ayaa nooga qabsoomay waad og tihiin oo dad badan baa ku sheekayn jiray talow diwaangelinta gobolladii bariga siday uga dhici doontaa iyadana sida quruxda badan ee fiican ee maanta ay uga dhacday galbeed iyo bari ilaa koone ilaa koone oo wax lagu faano aad iyo aad loogu faano waa guul weyn oo somalilan usoo hoyatay inoo soo hoyatay qolooyinka dibadda jooga ee maxaanku dhaa qurbajoogga reer somalilan aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waayo had iyo jeer niyadda ay nagala jiraan aad iyo aad baan iyagana waxaa jira cabashooyin laga muujinayo diiwaangelintan gobolka murudujeex ka bilaabantay oo laleeyahay goobihii diiwaangelinta ayaa lagu yareeyey gobolka murudujeex arrimaha maxaa ka jira iyaga sida runta ah horta waxaan brograam baa jiraa brograamkan jiray wuxuu ahaa wadanku inuu yahay saddex boqol iyo shan iyo lix sagaal boqol oo goobood iyo wax ka badan dib haddaad uga soo noqoto goobahaasi gobolkan murudujeex wuxuu lahaa markii hore saddex boqol iyo toddobiyo soddon goobood gobol walbaana goobihiisu way cayinmaayeen oo kuwii doorashooyinkii hore ayay ahaayeen weeye goobaha markaad u soo noqoto laba qayb saddex qaybood marka loo qaybiyo qayb ayaa gobolka maroodi jeex u yahay maxaan ku dhaha goobaha dalka oo dhan maaha wax yar maaha waa one third goobaha dalka ka jira ayaa maroodi jeex kula marka ugu horreysa waa inaad fahamsanaataan horta inayna goobaha maroodi jeex marka loo eego dalka ayna yarayn waa saddex qaybood qayb ayaa ah taasina wax xaq bay u heleen tubilaash lagu siiyey maaha way wax caasimadii baa ku taala ummadii oo dhan baa iskugu timid waa gobol weyn oo ballaadhan laakiin isma waxaa jirta in iyadoo saas ahayd inuu yahay gobolka gobolkii ugu weynaa macnihii dadkii ugu badnaa ay joogeen een, intii dambe shan iyo tobankii cishe dheeraadka ah een, ay muhiim ahayd maadaama aanay dad badan isdiiwaangelin in goobo een, muhiima la siiyo een, maroodajeex taasay iminka dadka qaar ka biyadiidayaan oy leeyihiin een, ma ka fargalayn karto dadka jooga goobaha iminka la siiyey shan iyo tobankan cishe dheeraadka waxa weeye horta sida runta ah diiwaangelintu way dhacday Eh, programka iyo eh, arinta eh, eh, loo baahnaana waxay ahayd in shan iyo tobanka cisho ee dambe goob walba haddana tiimam loo diro tiimamkaas tiimam qorshaysan bay ahaayeen wax kastaana salka waxa uu ku hayaa sida runtaa dhaqaalu ku hayaa tiimka kortaa koraa ama la kordhiyaa dhaqaalihiisa ayuu la korayaa haddaan in yar halkaa idin yar xog warar idinka siiyo sida runtaa waxa weeye wax ciyaaro maaha Eh, dadku waxay leeyihiin goob hiblaayaha la kordhiyo ama goob hiblaayo tobnaan laga dhiga ama goob- ama goob hiblaayo shan iyo tobnaan loogu daro ama labaatanaan loogu daro laakiin xogogaal markaa tahay waxa weeye ood ogsoon tihiin tiimkii wuxuu ka kooban yahay toban ruux iyo wax ka badan saddex xisbi qaran oo mas-uuliyiin ay u joogaan wasaaradda arrimaha gudaha komishinka cadaaladda iyo ciidamada nabadgelyada qolo intaasoo dhan waa in lacag doonaysa weeye oo tiimku markuu joogo saacadiiba lacag baa ku socota waxa intaa dheer ee kale weliba transportationka dheer oo eh, gawaadhi baa jirta iyaguna shaqaynaya kula tiim kordhintu maaha un wax la iska kordhinayo waa salka wax ku haya dhaqaalo ku haya kula program baa jiray sida runtaa markii ugu horreysay ee la samaynayay diiwaangelinta gobol walba waxa uu lahaa goobo cayiman oo ku ahaa oo ku salaysnaa kuwii doorashada dabadeetana hadhow supplementary teamska la yidhaahdaa kuwa dib loo diraya shan iyo tobanka cisho iyaguna waxay ku salaysnaayeen degmooyinka gobol walba markaa uu ka kooban yahay ayay ku salaysnaayeen dabadeed waxaa dhacday in dhibaatooyin fara badani gobollada qaarkood ay ka dhacaan ka soo qaad saaxil oo kale dhibaataa ka dhacday waxayd gobolkii lagu tijaabiyey bay ahayd sida runta ah iyada oo programkan practical ah loo loo- loo taaban ayaa saaxil la geeyey dhibaatadeeda ayay saaxil lahayd awdal baa la geeyey awdalla wixii ka dhacay iyo dhibaatadii ka dhacay iyo mashaakilkii ka dhacay awdalna waad ogeydeen waxaad ogeydeen boq- eh, dhowr iyo labaatan kombyuutar ilaa soddomeeye iyo afartameeye kombyuutar inay si khaldan awdal u galeen oo uga shaqeeyeen oo khaladkuna uu qirtay komishinka qaranku iyo interbiisba ay qorteen oo cishooyinkii ugu horreeyey wax diiwaangelina oo ballaadhan oo awdal ka dhacdayba sidaa runtaa ayna jirin waxaa jirta ee kale in warqadaha la dirayey markaa hore ay awdal aad iyo aad uga go-een oo goobaha qaarkood iyagoo iska fadhiya warqaduhu ayna jirin ba lagu diiwaangelinaya dadka markii ay isku noqdeen komishinka qaranka iyo xisbiyada komishinka iyo xisbiyada iyo inta kale ee khusaysa arrintani waxaa la isla gartay in maxaanku u dhahda indho gooniya lagu eego arrimahaasi oo la eego meelaha ay dhibaatooyin ka dhaceen oo ay ka mid yihiin awdal waad ogtihiinoo gobolladan bariga sool iyo sanaag dee iyaga laftooda waxa weeye qolooyin wacyigelintu in badan ayna gaadhin kolaa goobo la kordhiyey hadday jiraan waxaa jira goobahaasi oo awdal iyo sool iyo sanaag iyo berbera ahaa hargeysa iyo burco looma kordhin waxa loogu kordhin waayo markii hore ay goobo ku filan markii horeba way lahaayeen dhibaatooyinka ka dhacay sida runta ah awdal ka dhacayna kamayna dhicin oo waad ogtihiin tog dheer oo kale waad ogtihiin waxa waaye aragnimadii laga helay saaxil iyo awdal iyo hargeysa wa- aragnimadii laga helay iyo khaladaadkii ka dhacay ayaa la saxay warqad ka go'day ma jirto haddaan u soo noqdo ka soo qaad gobolka togdheer oo kale waxa la geliyey wixii la geliyey ee ahaa ee, kitska waxa la yidhaahdo ee, way ka badnaayeen gobollada kale oo afartameye kits oo extra ayaa la geliyey kula compensations caynkaasi ayaa jiray kula waxyaalo badan markii la isla eegay waxaan u malaynayaa in sida ugu quruxda badan ee ugu fiican loo dhigay ismaan su-aal taa diiwaangelinta ka yar baxsan baan jeclahay inaan ku weydiiyo aad waxaad ugu dhundaloosha arrimaha komishanka iyo doorashooyinka maadaama uu wakiilkii xisbulxaakimka uu matelaya tahay komishanka walaac badan baa jira oo laga muujinayo doorashada soo socota oo la leeyahay waxay sababaysaa dibudhac oo du- komishankii wuxuu ku mashquulay een, maxay tole arrinta diiwaangelinta oo keliya oo howlihiisii kale doorashooyinka ee kale maba wataba arrimaha maxaa ka jira haddaanu xisbilxaakimka nahay oon xisbiga udub nahay ma ogolin diyaarna uma ge- nihin in maalin saacad dib ay u dhacdo doorashadu waxa ay duruufuhu keenaan ee, markaa loo wada joogo waa halkeeda laakiin annagu maanta diyaar waxaan uu nahay inaanu doorashada wakhtigeegii ku qabanno ku gallana sida runtaha waayo waxaanu u arkaynaa inay noogu badinayso oon ummadda inteedii badan boqolkiiba siddeetan haysno there is no reason markaa aanu dib inaa u dhacdo baanu doonayno saacad daqiiqad dib inaa u dhacdo ma doonayn Halkaasna waxaa jirta een, mid een, u muuqata macnii in xisbiga een, een, udub ay dib uga ridi uu damacsan inay dib u dhacdo doorashadu macnihii oo ay dadka qaar leeyihiin maadaama aanu shirweynihiisiiba qabsan Een, waxaa dhici karta inay doorashadu ay wakhtigiisa dib uga dhacdo Een, loona badinna ka jira xisbigiina dhexdiisa imanka Een, arrimahaas meelay muujinahayn in dib u dhaca doonaysaan horta waa nasiib daro shirweynaha xisbiga iyo doorashada qaranka inaad isku xidhaan way shirweynaha xisbigu waa halkiisa wey waa laba arrimood oo kala gooniya doorashada qaranka ee saddex xisbi qaran iyo komishinka iyo haadiya- hay-adaha iyo xukuumadduba ku heshiiyeen shirweyne xisbi oo qabsoomi waayo looma joojiyo shirweynaha xisbiga ee udubna waxa weeye arrin u taale xisbiga udub wuuna qabsoomayaa insha allah haddii cid idinka ka qayb gasho tartanka ayadan diyaarsanba maxaa doorashada kaga sidayna tartanka cid nooga qayb gashay aanu u diyaarsan horena waanu u sheegnay imkana waanu u sheegnay waxa weye xisbigayga waa dimuqraadi weeyaan madaxweyne madaxweynuhu hore u sheegay ku-xigeenkuna hore u sheegay inay doorashada diyaar u yihiin in ay musharaxiin u yihiin xisbiga udub waxaanan idiin sheegayaa boqolkiiba sagaashan oon hubaa sida runta ah in golaha dhexe iyo guddiga fulinta iyo shacbweynaha reer somalilanba taageeradooda ay siinayaan in musharaxa madax- madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay noqonayaan daahir yaale kaahin iyo axmed yuusuf yaasiin kalsooni xisbigaanay kusoo baxan maanahayn wade kalsooni xisbigaan ka hadlayaa waxaan ka Qiimo la hadlayaa gadaa.
kalsooni xisbigaan ka hadlayaa waxaan ugu dooranayaa waa shirweyne maaha meelahaasi iyo bahabaha iyo ruwaayada ma aha shirweyne xisbigu wuu qabsoomayaa maruu qabsoomaba laakiin wuxuu qabsoomayaa waan idiin sheegayaa waqti inaad sheegaysaan ee leedihiin musharaxa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka waan la soo bandhiga horteed buu qabsoomayaa su-aaltaa lamid aan ku weydiiyo ee, waxaa jira rag badan oo xisbiga udub iska soo sharaxay oo cabdilaahi darawal iyo axmed sandooniyo ay ku dhawaaqeen in murashaxiyiin xisbiga dhexdiisa ka tartamayaan isla mar ahaantaana een, raggaasi ay leeyihiin kalsooni badan baan guddiga fulinta iyo golaha dhexe xisbigaba ka haysanaa taas miyaanay muujineen in xisbiga golihiisa dhexe uu tafaraaruq ku jiro yani ay kala taageerayaan oo kale een, murashaxiinta aad baa ciddaas ay soo taagtay adeer dimuqraadiyadda unbaad muujinaysa axmed tafraaruq oo meeshan yaallaa ma jiro dimuqraadiyadda ayaad muujinaysaa dimuqraadiyadda waxaad ku muujinaysaa ninku xaq buu u leeyahay nin kastoo muwaadin oo reer somalilaana ama xisbi ha ahaada ayuuna ahaanin ama suuqa ha joogo ama siilada adhiga ha ku iibinayo inuu han la yimaado inuu yahay uu doonayo inuu hanto jigada ugu weyn ee somalilan taas waxa weeye dastuurka qaranka harsiinaya nin kastoo muwaadin oo reer somalilaana inuu waxna doorto lana doortana waxa weeye xisbigayga udub procedure buu leeyahay nidaam buu leeyahay xeer buu leeyahay xeerkaa iyo nidaamkaa iyo procedurekaasi ayaa la raacayaa wax kale oo meeshan yaallaa ma jiro dimuqraadiyaddana aad iyo aad baa loo soo dhaweeyay yaa su-aasha ugu dam- su-aasha ugu dambaysan jecleen la kootiino xatay siyaasi een, aad kuugu firfircoon xisbiga udub dhexdiisa waxaana nagu maqaalo ah in aad u sharaxan tahay xilka xoogayihii guud ee xisbiga udub oo dhowaan u dhintaa allah yarxamay maxamed ismaaciil bullaale arrintaa iyada maxaa ka jira salaamu calaykum salaamu calaykum horta waxaad nimankaa qolooyinkiinan websaydyada ama joornaallada ama tviyada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa bahweynta saxaafadda la yidhaa waayo waxaan aaminsanahay ee, afarta dhadhaar ay dowladdu ka kooban tahay xukuumadda ameysteedu ka kooban yahay marka laga yimaado baarlamanka ee laga yimaado cadaaladda ee laga yimaado fulinta inaad ku afraad tihiin oo saxaafaddu goolkayga way leedahay iyo roolkayga way leedahay waxaana sida runtaa idinku tahniyadaynayaa oo idinku bogaadinayaa habka aad u qaadataan ee, maxaan ku raha wararka iyo sidaad somalilan adduun weynaha inay la jaan qaato aad ugu tala jirtaan had iyo jeer inkastoo wax badan ay idinka dhiman yihiin oo warar aan jirin meel aad ka soo xambaarataanba aad soo xambaarataan oo is leedihiin weliba qolooyinka joornaaladu waxba aad ku iibin kartaan laakiin waxaan ku waaninayaa sida runtaa saxaafadda oon aad iyo aad u jecelahay in national weeye waa qaran weeye saxaafaddu wixii somalilan waxyeelayaa inay horta marka ugu horraysa ka taxadiraan ay somalilan bromood gareeyaan haddii aan in yar halkaa idiin iftiimiyo waxaad moodaa b b sida ama af ingiriis ha ku hadasho ama af soomaali ha ku hadasho ama af wax kale ha ku hadashee siyaasadda ay xambaarsan tahay adduunyada ka iibsaa ama joornaalada ingiriiska ka soo baxa ama kuwa yarab ka soo baxa waxay adduunyanaha ka iibiyaan oy u bandhigaan waxa weeye qarannimada waddanka ay ka soo baxaan ka soo qaada ingiriiska oo kale waxa weeye sida runta ah had iyo jeer kama soo horjeedaan lidna kuma aha wixii dan ah ee ay markaa ingiriisku adduunyanaha ka leeyihiin wayna iibiyaan kumana tuntaan wixii interestigooga national interestigooga ah waxaan idinku waaninayaa marka ugu horreysa inaad bromote garaysaan ood gacanta idinku qabsataan inaad somalilan hormaraysaan intaan usoo noqdo su-aashaadan ilaahay u naxariisto maxamed ismaaciil bullaale xogeyihii xisbiga udub wuxuu ahaa nin aad iyo aad cajiib u ah ee haliyey buu ahaa ee somalilan ah oo lagu xusi doono waxyaalo fara badan oo somalilan uu soo qabtay sida madaxweyne daare uu ka dhawaajiyey runtii ma ahaynuun xogeyihii xisbiga udub wuxuu ahaa nin qaran buu ahaa waayo wuxuu ka soo qayb qabtay sida runtaa dib u heshiisiintii somalilan ka dhacday wuxuu ka soo qabtay xilal fara badan oo ilaa wasiir ah ayuu ka soo qabtay maxaanku dhaha xogeyihii hore jagadaasi buuxinteeda waa mid u taalla xisbi uu ka geeriyooday laakiin aniga haddii aad weydiiseen waxa jira aydku qorayaan ay leeyihin cismaan baa jagadaasi ugu jira waxayka waxba kama jiraan weeye mahadsan tahay su-aal baan weydiinaa kale oo micii diiwaangelinta ahayd cismaan gobolka saaxil waxaa sheegay in ay hurabalku meesha ku shaacday shan iyo tobanka cisho ay dhammaystirtay haddana mar dambe la siiyey shan iyo tobanka dambena ay ka qayb qaadanayso baahida taa keentay baahida saaxil miyaa tiri saaxil waxa weeye baahida keentay nidaam baa jiray nidaamka jira wuxuu ahaa in gobol walba marka ay ka soo dhamaato diiwaangelintu dib loogu noqdo oo tiim loo diro dhibaatooyinka inagu dhacay qarxii baa ka mid ahaa oo hawlahaynii qaar dib u dhigay saaxil afar goobood baa layidhi markaasi sida runtaa ah ka qabsoontay diiwaangelintu saddex goobood bay ka qabsoontay diiwaangelintu dibnoqodkii moogtay supplementary teamskii goob keliyana ka qabsoomin goobtii oo ahayd bulaxaar xaqna sida runtaa way u lahaayeen wayna u leeyihiin in bulaxaar lagu noqdo oo diiwaangelintu maadaama ayna ka qabsoomin shan iyo tobankii cisho ee la siiyey hore waa shan iyo tobankii cisho saddex tiimun bay soo shaqeeyey meesha afar tiim ka soo shaqayn lahaayeen ma ahana dee xaaraan haddii baahideeda la arko la arka gobolladii kaleba baahi badan leeyihiin oo la isla garto ay ku heshiyaan xisbsaddex xisbi qaran iyo komishka iyo hay-adaha kale khusaysa in xal loo helo hadiya jir dhibaatooyinka jira ay dadku ku cabanayaan at the end of the day waxaa inaad ka jawaabto ay tahay dadka reer somalilan baahidooda